isarg iyagu ma badna lakin waxaan malanaya markaan soo is aragno aanu kala tegayno dardaaranka dambeey waxaa eraborki garow xaggee maraya hawshii marka iyo dadkoo mar walbaaba na weydiinayay mashruucan oo la socotaana waxay ahayd inay maalgeliyaan dawladda kuweyn annagoo og dhaqaanihiisa wada bixin waxay yidhahdeen mashruuca bilaaba markaad bilowdaan qaybtaan idin siinaynaa kabacdina markaad hawsha dhex gashaan ayaana soo dhammaystiray sideed bilood bay maraysaa aan sugay maalin walba nin la yidhaahdo cabdiqaadir amiino ambaashatoorka dowladda somalia lagu fadhiya kuweed ha noqdo la hadal maalin niman la yihahda naarco iyo nin nabi la yidhaahdo la hadla oo nimanka hawshaan ku qaatay qandaraaska ha noqoto maalin babar baa naloo sheegaya amiirkii baa ku martiqaadi doona waa tegi doontaa markaas la saxiixi doonaa may amiirkii waa mashquul si baraabada loo tegi doonaa kabacdi hadal tiro badan oo noocaas marka war muxuu u baahan yahay aerobortn ugu dhamaystiro waxaa la yidhi ugu badnaana shan milyan buu u baahan yahy ugu yaraana saddex milyan oo doolar buu u baahanya marka inaan amiir aanan ogeynba ma aqaan inuu subutland u yaqaan iyo inuu aerobortka garoowe muhiimadda u leeyahay aanaan garan karin ama shaqada uu ku jiraahiyo waxa adduunka ugu dhex jiraahay iskeemaha intuu ka la egyahay inuu ka fakero aerobortka garoowe dhamaystirkiisii aan raba inuusan jirinin inaan sugnoo fadhino oon idhahdo waa sugaynaa lacagta markay timaadaa la dhamaystiraya waxaa ii caddaatay inaan adameerka uusan la dhamaystiri doonin hasaday noqoto su-aashaas marka waxaan u baahannahay haddii layihahda shan milyan oo doolar inta baarlamaanka iyo dowladda isu tagno oo shacbiga la hadalno maanidhaahdo war hal bil mushahaarkeen aeroborka ku dhamaystiran waxaan ogahay waan ogahay hubaan shantaa milyan oo bishaas mushahaarka loo qaato dowladda puntland in haddii la bixinayo aysan cidna dhib ku ahaan aysan ku ahaanaynin maxaa la yidhaahdaa annagana ay wax badan tari doonto melihi hadda micnaheedu maaha haddaan saas leenahay ma aha laakiin waa exambe haddii aan waxba weynaba intaasaan ugu filan marka in wax badan oo dadku ay qabsan karaan oo aada u sahlan inaanu cid kale ka sugno inay noo qabtaani wax saxa maaha puntland waa qani waa barwaaqo ilaahay wuxuu ku manaystay wax tiro badan oo aada u badan oo khayraad ah oo dhaqaale ah laakiin waxaan u baahannahay waxa wey mar walba inaanu la nimaadno farsamadii caqliyaddii aan uga faaidaysan lahayn khayraadkeenna aanu dalkeennana aan ku dhisan lahayn waxaan rajaynayaa puntland oo isku tashatay puntland oo is-aamintay inay wax qabsan karto lagu hogaamiyo inaanu wax qabsan karno ayaa ku gaari karnaa puntland cusub oo qurux badan laakiin puntland fadhiid ah oo cid kale wax ka sugta inay gashato horumar ma gaarayso haddaan isfaraynaa waxaa weeye dowlad iyo shacab inaanu gacmaha isqabsanno u istaagno dalkeenna inaanu anu quruxsanno dalkayga inaanu dhisanno dalkayga inaanu horumarsanno waan awoodnaa waa karnaa waa samayn doonaa waana samaynaa insha alla dilahayda hadda waxaan u malanaya dhamaystirka airboorka lacagta ku baxaysaa waxaa weeye saddex milyan oo doolar laba milyan iyo bar dowladdaa bixisay waan eegeynaa marka inta hartay ama reer garow ha noqdaan ama reer nugaal ha noqdaan ama puntland ha noqotee saaad uga qayb gashaan ayaa annaga noo noqonaya example insha allah mashaariicda dambe qaban doono kudhirashadoodu iyo waxaan idinkaga taligeli doonaa waxay ku xirantahay midda halkaas aad uga qayb qaadataan tan ku saabsan waddada ceeldaar ceergaabo oo ah wadara wadda anaga muhiim noo ah istraatiijiyad yani micno ilaah ugu fadhida dowladda puntland ah in dalka dhulkii aan la gaari jirin la gaaro dalku isu socdo in hawsheeda mudday socon doonta insha allahu waa qorsho dheer oo aan ku koobnayn waddada ceeldaar ceergaabo sidii sheekh maxamed xajiis uu sheegay oo ah in aanu annagu aanu qalab iibsano in aanu farsamadii waa haysanaa hadda wadadan sida loo dhisay u malaynmayo wado puntland iyo soomaaliya ka jirta in loo dhisayo hadda dadka ka shaqeynaya aqoonta ay uleeyihiin dad aqoon leh ayaa puntland jooga waxaan u baahana marka dhaqaalihii dhaqaalihiina annaga iyo nagu xiran yahay haddii marka aan qalabkaas soo dhammaystirano wadadaasina noo hirgasho puntland oo dhan wadan ka dhisi karaa sababto qalabka waa haysanaa aqoontiina waa haysanaa inta yartaah oo dhaqaalaha oo fiiga ku baxayana annagaa iska aruursan karna maxaa marka loo sugayaa kuweyt iyo dubay iyo dadan annaga waxba noo oga insha allah waataan dhagax dhignay wadadan hadda ey iyo garoowe insha allahu dhan waana la balaabi doono marka qiyaas in aeroboorkii garoowe uu dhammaystirmo wadadii eyl iyo garowna dhamaystiranto waxaan rabnaa marka kalluunka laga soo qaado saaka ey inuu maanta duurka ka dhoofo aeroboorka garoowe dhaqaalaha aan ka helno ayaan dalka dhan ku dhisan karnaa marka fakir baa la rabaa